faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkani warediyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu duuroon taliyaha sirdoonka wadanka nigeria oo kulan muqdisho kula qaatay agaasimaha hay-adda nabadsuguda sirdoonka qaranka soomaaliyeed faad yaasiin xaajada kadib booqasho qorshiyada uu ku yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho dad aad fara badan oo lii xirinaya lunsashada gargaarka lagu talagalay dadka ku dhibaataysa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo maanta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle xisbiga himilo qaran oo sheegay in si qadan loo fasiray hadalkii dhowaan ka soo yeeray hogaamiyaha xisbiga madasha qaran sheekh sharaf sheekh axmed xildhibaano ka tirsan golaha shacabkii baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay in gargaar aysan gaarsiin dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo guddoomiye ku-xeenkas ku dilay deegaana hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe diiwaangelinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka puntland oo maanta la filayo in lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland dowladda maraykanka oo sheegay inay dileen isku xirihii al-shabaab iyo alqaacida ee degmada jilub ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu duur koran warka duhur ee reediyo cadaado goor udiyaagarowa warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhur arbaca taariikhda ku aasaysan tahay saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan taliyaha sirdoonka waddanka nigeria ayaa kulan muqdisho kula qaatay agaasimaha hay-adda nabadsuguda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin xaaji daahir oo kulan qarsoodnaha ku yimid magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdifataax muumin elkacas ayaa warkan faahfaahinaya waxaa booqasho rasmi ah magaalada muqdisho kusoo gaaray taliyaha sirdoonka dalka nigeria kaa oo lagu magacaabo axmed abuubakar rufaaci taliya axmed rufaaci ayaa markii uu soo gaaray gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cabdile cismaan aadan cadde waxaa kusoo dhaweeyey dhigiisa dalka waa dhigiisa soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba xubno kale oo ka tirsan hay-adda nabadsuuda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya intaa kadib agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya enisa fahad yaasiin ayaa kulan la qaatay taliyaha sirdoonka dalka nigeria kaa oo booqashadiisa oo noqon doonto mid laba maalin ah caasimadan uu ku yimaado labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka arrimaha sirdoonka ee ka dhexeeya labada dal iyadoo- iyagoona wada saxiixay heshiis isfaham ah oo ku aadan dhanka shaqada waxaana ah booqasho shaqo oo laba maalin ah ku yimid magaalada caasimadii muqdisho agaasimaha sirdoonka nigeria axmed abuubakar rufaaci isagoona kulan la qaatay dhigiisa soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir waxayna kala saxiixdeen isfaham iyo weliba wada shaqayn buuxda oo dhex marta labada hay-adood oo ah laba dal oo markaasi lagu wa- waa laba he- laba dal ayaa lagu yiri war ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya si kastaba ahaatee magaalada muqdisho waxaa horey booqasho qarsoodiya ugu yimid taliyayaasha sirdoonka dalalka carabta iyo weliba afrika kuwa oo hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka kala hadlay xoojinta xiriirka iyo sidii wada shaqayn dhow ay u wada yeelan lahaayeen nigeria ayaa waxaa ka barbar dagaalama koox markaa lagu magacaabo boko xaraam kuwaasi oo markaasi u dagaalama qaab jihaadoona waxauna taliyaha dalka nigeria uu sheegay in soomaaliya uu ka taageeri doono sidii markaas ay ula dagaalami lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale kooxda daacish dad aad u fara badan oo lala xirinaya in alusadaan gargaar loogu talagalay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta lagu- waxaa lagu xiray xabsi ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle wararka naga soo gaaraya waxay kusoo waramayaan in halkaasi lagu xiray xubno ka tirsan guddiga gurmadka fatahaadaha ee maamulka hirshabelle kadib markii lagu eedeeyey in alusadaan gargaar loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle daada lagu masoo mahadsoqay maanta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa waxa ay ka timid qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya waxaana loogu talagalay dadka ku barakacay fatahaada webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle iminkana ku nool deegaanka ceeljeelle ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xeeraalinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya qaybta dob iyo labaatan ee ka howlgasha gobolka hiiraan si gaara beledweyne ayaa waxay sheegeen in lasoo xiro xubno lala xiriirinaya in lasudan gargaarka loogu talaga dadka halkaasi ku dhibaataysan cabdifataax axmed xuseen oo xeelaya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya qaybta dob iyo labaatanad oo la hadla raad iyo xadaado ayaa wuxuu sheegay in maxkamadda ay soo qabatay xubno afar ah oo loola xiriirinayo in lasudan gargaarkii loogu talagalay dadka halkaasi ku dhibaatay islamarkaasna wuxuu sheegay in hadda ay ku jiraan xabsi ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle wuxuu sheegay dhowaan in maxkamad la horgeli doono islamarkaasna lagu oogi doono dembiga ah in masuqmaasuqan gargaar loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle wuxuu sheegay ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya inay ka war heleen laba gaari oo loogu talagalay dadka halkaas ku dhibaataysan kuwaas waday deeqa kala duwan oo la doonayay in lagu gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo xubno ka tirsan maamulka hirshabelle oo ku sugan beledweyne ayaa maanta waxay shaaciyeen in la masuqmaasuqo gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle islamarkaasna maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayay ka dalbadeen in cadaada la horkeeno dadka lagu tuhmayo lunsashada gargaarkii loogu talagalay dadka halkaas ku dhibaataysan waxay sidoo kale ay sheegeen inay jiraan dad kale oo loo malaynayo inay wax ka og yihiin musuqmaasuq loo geystay gargaarkii loogu talagalay ee dadka dhibaataysan ee beledweyne ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa iminka ka socda howlgal ballaaran oo ay iska kaashanaya ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ciidanka booliiska hirshabelle kuwaasoo lagu baadgoobayo dad loo haysto inay ku lug leeyihiin lunsashada gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaana ciidamada ay baartaan ay ka wadaan dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle ma jirto wax waro ka soo baxay maamulka hirshabelle oo ku aadan lasashada gargaarkii loogu talagalay dadka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle oo ay nusada xubno ka tirsan guddiga u gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaada oo ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle kuwaasoo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare xisbiga himlo qaran ee soomaaliya ayaa sheegay in si qaldan loo fasiray hadalkii dhowaan ka soo yeerayay madaxweynaha dowladda ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh sharaaf sheekh axmed cabdinaasir ayaa warkan muqdisho ka soo diray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayey hadalheyntii ka dhalatay xayiraadii la saaray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo la sheegay inay ku wajahnayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo la sheegay inay u wadeen deeqo gargaar ah dadkii ay saameynta u weyn uu ku reebay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle ee magaalada beledweyne hadallada ah kasoo yeeray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn loo fasiray ayadoona lagu tilmaamay inay ahaayeen hadallo qabiileysan islamarkaana aysan ku hadlin mas-uul xil dalkan hore ugu soo qabtay islamarkaana looga baahan yahay in ay yihiin kuwo ka fiirsada hadaladooda markii ay qabanayaan shirarka jaraa'id ay kaga hadlayaan xaaladaha siyaasadeed ee ka jira soomaaliya hadalkii sheekh shariif sheekh axmed uu jeediyey kadib markii xayiraadii la saaray dhowaan uu ku tegi lahaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in hadalkaasi si qaldan loo fasiray gudoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan suleymaan maxamuud xaashi ayaa arrintaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in hadalkii sheekh shariif loo fasiray si qaldan islamarkaana sheekh shariif hadalkiisa lagu duugayo xayiraadii la saaray uu ku tegi lahaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan gudoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan suleymaan maxamuud xaashi ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay hadalkii uu jeediyey uu ahaa mid dheer islamarkaana laga qaatay keliya hal eray taasina ay la micno tahay in lagu duugayo xayaraadii markaasi la saaray waxa uu sheegay in ay ugu faa'iidaystay sidii uu isaga danaynayay hase yeeshee ay dad badan u fasireen ujeedooyin aan wax sax ahayn nin waliba meeshii uu bugtay ama maaragtay isaga uu danaynayay buuna uga faa'iidaystay qof diyaarad lala ridi gaaray iyo ama dad la halaagi gaaray baa hadal lagu yiri horta arrintaasi waa mas-uuliyad darro kale iyo ixtiraam darro isku jira waana boor isku qaris in khudbad dheer oo meelo badan taabatay oo wax badan ka hadlaysay kelmad ku jirtay oo ahayd haddii sharciga loo hoggaansami waayo sidii qolyihii etoobiyaanka iyo dagaal ogayaashii iyo al-shabaab looga saaray meesha ayaa looga saarayaa hadalkaasi waa in la fiiriya horta marka la qiimeynaya hadal between the lines baa la akhriyaa hadalkaana jumlooyinka uu ku jiro maxay ka turjumayaan laakiin hadal keligiis inta laga soo dhex saaro hadalku ka mid ahaa oo keligii gaar loo fasiro taasi waxa weeyaan waa ujeedo qalloocan oo maaragtay runtii aan aan sax ahayn xaggee marka maxuu yahay tusaalaha lasoo qaatay oo lagu xidhiiriyey xukuumadda federaalka waxaa lasoo qaatay etoobiyaan waxaa lasoo qaatay nimankii warlorska ahaa oo dalkan la ogaa dhibaatadii kusoo dhigeen iyo al-shabaab waxaa la sheegay inay ummaddu ka dhiidhiyeen oo ay iska saareen saddexdaa qolo oo aan sharciga ku taagnayn maxaa marka ay tahay ka shabahaysaa marka dowladda federaalka waxay ka shabahaysaa dowladda federaalka ama xukuumadda laanta fulinta waxaa lagu doortay sifo sharci ah waa legitimate waxay ku joogaan sharci laisla wada ogol yahay oo xoog kumaysan imaan okay haddii sharciga lagu doortay ay tuuraan oo dhinac iska dhigaan oo ku dhaqmi waayaan oo keliya ay la soo haraan xooggii iyo ciidamadii iyo authority-gii la siiyey ay la soo haraan oo dadka ku abuse gareeyaan macnaheedu waxay ka tageen wixii lagu xaqdhowrayey ee sharciga ahaa waxay la mid noqonayaan dadkii aan sharciga ku dhaqmayn ee xoogga keliya dadka ku jajuubayay ee dagaal oogayaasha iyo shabaabka iyo etoobiyaanka ahaa ee sharci darrada dalka hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga himil qaran ayaa ku soo aadaya xilli magaalada muqdisho ay ka jirto xaalad siyaasadeed islamarkaana ay isku hayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiintii hore oo dowladda federaalk soomaaliya hore usoo maamulayay xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleete sheekh shariif sheekh axmed oo ay isku hayaan dowladda federaalk soomaaliya siyaasadda haatan waddanka ka jirta cabdinaasir maxamed maxamuud raadiyo cadaado magaalada muqdisho mahadsana saaxiib xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku dhalay in gargaar aysan gaarsiin dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle ayaa yuusuf faarax ayaa warkan faahfaahinaysa xildhibaan daahir amiin jeesow oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka islamarkaana deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyay inaysan wax deeqa ay gaarsiin walaalaha ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan dadkaasi oo saameyn weyn kasoo gaartay fatahaadii webiga shabeelle ee ku fatahay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan daahir amiin jeesow ayaa sheegay in deeqdii badneyd ee la gaarsiinaya beledweyne ay ahayd deeq ay iska soo aruuriyeen dowladaha qatar jabuuti iyo weliba dowlada turkiya islamarkaana dowladu ay lagu- loo soo wakiishay inay gaarsiiyaan walaalaha beledweyne balse aysan jirin waxa deeqaha iska soo aruuriyeen dowlada soomaaliya waxaa kale oo mudso oo kale oo dowladda federaalka deeqaha ay dowladda federaalka ku deeqday oo kaastaa ilaa iyo hadda gobolkaas sooma gaarin dowladda federaalka ayaa gacanta ku haysa taasna waay tan aan rabnay inaan ku duulno baan ku dhiso hadda diyaarada waa ka degeen diyaarada way ka degeen ee muxuu ahay di- ama tendhada ha keento ama ha keento een qalabka maaxuunta oo oo dadkeena waa baraka ha keento ee muxuu ahay wax un baa degay ee laakiin haddana deeqaha dega waa deeqa dowladda qatar iyo turkiya iyo noogu yimid waay iyo iyo walaalaha jabuuti noogu yimid waay ma aha ee, deeq oo muxuu ahay ganacsata ay diyaarada kusoo qaadeen maaha wixii ganacsata ay keeneen dhulkay soo mareen wixii ee, kaashi ahna ganacsatada rugta ganacsiga ee gobolkan u joogtay ay kusoo hagaajiyeen dhanka kale xildhibaan daahir amiin jeesow oo sii hadlaya ayaa beeniyey in musuq maasuq lagu sameeyey deeqdii la gaarsiinayay walaalaha beledweyne deeqdaasi oo kasoo aruurtay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dowladda iyo weliba dowladaha dariska ah iyo weliba dadka ganacsatada islamarkaana waxa uu sheegay in sidii loo baahnaa loo qeybiyo deeqdaasi ee la gaarsiinayay walaalaha beledweyne walaalo arrintaas arrin jirta maaha deeqda qof uu soo dirsado ama rugta ganacsiga ayaa ugu badan deeqda la soo diray dadka ganacsatada ah ayaana soo diray waxay kusoo hagaajiyeen rugta ganacsiga qaar is abaabuliyo ganacsata is abaabulshina waa jireen oo si gaar ah oo toos oo aan rugta soo marin ee, soo dirsadana waa jiraan wixii ganacsato ay soo dirsato ganacsatada inta joogta gobolka oo is abaabushi ayaa lagu soo hagaajiyay si xalaal ahayna u bixiyeen wixii muxuu ahay jaalidihii community ay soo bixiyeen waxay waxay kusoo hagaajiyeen odayaal dhaqameed caan ku ah samafalka jididka xero dadkaasay kusoo hagaajiyeen dadkaasay kusoo hagaajiyeen ayagaana muxuu ahay abixiyey hadalkani xildhibaan daahir amiin jeeso oo kamid ah xildhibaanada dowladda ee soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo ay soo tarayaan deeqda ay soo uruurinayaan dowladaha qaar ee xiriirka la leh dowladda soomaaliya qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka iyo weliba ganacsatada soomaaliyeed iyadoona dowladda soomaaliya lagu eedeynayo in xaggeeda wax deeqah aysan gaarsiin walaalaha ku dhibaateysan magaalada beledweyne xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa guddoomiye iyo ku-xigeenkaasi waxaa xalay ay ku dileen deegaano hoosta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa kasoo waramay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe abuukar aadan coday oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta cadaado ayaa waxa uu ka hadlay dilal ka dhacay xalay deegaan hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون واجرtaa labadaas qofood in xalay mataqaanaa dhagarqabayaalkii ay ku dileen ay gurigoodi ay ugu tageen dhibkaas waa dhacay waa jira xalay waa jirta arrintaas waa dhacday dilkan qaab noocee u dhaca gudoomiye qaabkaas wuxuu u dhacay eh, qoladii nabadiidkii ah oo gurigooda ugu tageen niman hadda ayaga mataqaanaa meesha uun oo hadda gurigooda loogu tegi waa la dulmiyey marka waa problemkaas xalay waa dhacay sidoo kale waxa uu sheegay inay sii socdaan howlgallada ciidamada dowladda ay ka samaynayaan deegaana hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maya kulleyba ayaga baab hadda waa guri oo kulleyba baaroodi baaroodiya loogu tegi gaaraha ilaaliyaana loogu tegi waa gartay deegaanka ciidamo dowladda ma joogin miya oo ilaalin kara mas-uuliyiinta amnigooda deegaanka maaha meesha lagu jira guryo waxaa lagu jira beeraha lagu jira niman hadda ayaga mataqaanaa meesha uun oo hadda gurigooda loogu tegi waa la dulmiyey marka waa problemkaas xalay waa dhacay ururka al-shabaab ayaa xiliyo kala duwan weeraro waxay ku qaadeen fariisamaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaana hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir cabdul cusmaan warbaahinta cadaado beledweyne diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka guddoonka baarlamaanka puntland ayaa maanta waxaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland waxaana eh, xildhibaanada baarlamaanka puntland maanta ayaa la filayaa inay soo gabagabeeyaan diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka guddoonka baarlamaanka puntland waxaana xilkaasi u taagan in ka badan shan xubnood oo ka mid ah golaha wakiilada puntland waxaana sidoo kale eh, guddoonka baarlamaanka ee puntland iminka jooga uu guddigii u saaray ay soo xulayaan guddoonkii bedel lahaa cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo oo dhowaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland xilka ay ka qaadeen kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi dini iyo cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dileen isku xirihii al-shabaab iyo alqaacida ee degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland war ka soo baxay taliska afrika ee maraykanka ayaa waxaa lagu hadlay duqiimashada diyaaradaha dagaalka dalkaas ay ka fuliyeen qeybo ka mida gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya ee jubbaland duqeynta soo ka dhacday magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland ayaa waxay afrikum ay ku shaacisay inay ku dishay xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya warbixinta afrikum ayaa lagu sheegay in sarkaalka la dilay uu muhiim u ahaa isku xirka al-shabaab iyo alqaacida islamarkaasna xiriir toosa ula lahaa kooxda daacish oo dagaal xoogan ka wada dalal kooban oo ku yaala caalamka maraykanku ma shaacin magaca sarkaalka la dilay balse wuxuu tilmaamay in duqeyntaasi aysan wax khasaara ka soo gaarin dad rayid oo halkaasi ku sugnaa sidoo kale maraykanka waxau sheegay in weerarkaasi ay ka qayb qaateen ciidamada soomaaliya oo uu ku ammaanay doorka ay ka qaateen dagaalka adag ee loola jiro dagaalamayaasha al-shabaab dowladda maraykanka ayaa xoojisay sanadkan sii dhammaanaya labada kun iyo sagaal tobanka weerarada dhanka cirka ah ay ka fuliso koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas oo lala beegsanayo sallagyada dagaalamayaasha al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana sidoo kale hore u dileen xubno iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib markii weerare ka geysteen koonfurta soomaaliya sallagyo al-shabaab lagu tababarayay oo ay ku lahaayeen meelo ka mid a soomaaliya ma jirto wax waroo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan dilkan maraykanka ay sheegeen inay dileen madaxii isku xirhayay al-shabaab iyo alqaacida inay ku dilaan magaalada jilub iyo gobolka jubbada dhexe ee jubbaland kadib weerar ciidamada xooga dalka sida gaarka u tababaran ay ciidamada maraykanka ka fuliyeen maamulka jubbaland sidoo kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay howlgallo ay ka sameynayaan aagga magaalada jilub ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland halkaasoo xalay weerara kii ugu culusaa lagu qaaday salag al-shabaab ay ku lahayn deegaankaasi laguna dayay madaxii isku xirka al-shabaab iyo alqaacida ee maamulka jubbaland warkii duuro aad kala socotaan raadiyaha cadadanugantaas tani kulan dambe saaxiibadana dhegaysanayo waxaan leenahay duur wanaagsan isma dhaafno